madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya oo maalmahanba booqasho ku jooga dalkan maraykanka ayaa gaaray magaalada colombos ee gobolka ohio oo ay degan yihiin soomaali tiro badan waxaana madaxweynuhu kulamo uu la yeeshay jaaliyadda soomaalida ee gobolka degan iyadoo sidoo kalena la filayo in mas-uuliyiinta dowladda maraykanka ee gobolkaasi uu kulamo la yeelan doono maanta qadka telefoonka ayaa waxaan kula xiriiray wariyaha v o e da cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan gobolka ohio ugu horeyna bal waxa aan weydiiyey ilaa iyo hadda safarka madaxweynaha goobaha uu tegey iyo weliba cidda uu la hadlay
falastiin madaxweynaha waxa uu soo booqday sidaa la socotidba communityga ku nool gobolkan ee ohio meelaha uu booqday waxaa kamid ah wuxuu tegey hotel uu ka deganaa magaalada halkaasi oo uu kula kulmeeyey jaaliyada degan gobolkan ee ohio iyo dabcan dad ka kala yimid ama jaalida ka kala yimid gobolka gobolkaani gobolada dariska la-a gobolkaani madaxweynaha waxa uu kaloo tegey hotel ku yaala bolorism mall oo hillton la dhaho halkaasi oo uu kula kulmay ilaa afar kun shan kun dad lagu qiyaasay oo soomaali ah oo halkaasi uu kula hadlay xalay qodobada ugu waaweyn ee madaxweynaha uu kala hadlay bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka maxaa ka mid a falastiin waxaa kamid ahaa qodobadii ugu waaweynaa la taaban karo wuxuu kowdii hore uu ku booriyey bulshada reer ohaayo sida ay u danaynayaan ama ay u jecel yihiin in mar wadankii hooyo ay nabadi ka dhalato islamarkaasina wuxa uu ku booriyey oo aad kula dardaarmay oo ku celceshay inay isku xirnaanshahooda iyo midnimadoodu ay tahay muhiim islamarkaasina aysan ayaga keliya muhiim u ahayne dadkii ka dambeeyey iyo dalkaba ay muhiimad u tahay inay midoobaan markay midoobaanna ay wax u qaban karaan dalkii sidoo kale falastiina waxaa la taaban karaa oo madaxweynaha qodobadiisii kamid ahayd in nidaamka hadda jira oo isaga uu hogaaminayo ay tahay xoogiisu inuu cadaalad iyo nabadgelyo uu kusoo cesho cadaalad darana aan le maaratay haddaysan jirinin system cadaaladeedna aysan nabadda hore u socon karinin waa qodobada uu ka hadlay bay kamid ahayd sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ka hadlay shirkii process ka dhacahayay iyo wixii kasoo baxay ayuu wuxuu u sharaxayay jaaliyadda ku nool gobolkaani ohaayo sidoo kaletana waxau caddeeyey in shirkaasi process lacagihii lagu yaboohay loo maamuli doono si ay ku qanacsan yihiin ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin dadweynaha ku dhaqan gobolka iyaga laftirkooda maxaa talooyina oo ay madaxweynaha siiyeen falastiinay talooyinka ay madaxweynaha siinayeen madaxweynaha markii uu soo galay maalintii axadda subaxii aroortii markii uu soo galay magaaladan colombus ohio ilaa iyo habeenkeedii madaxweynaha waxa uu ku jiray shir tu shir buu ku jiray markuu ka soo baxo shir wuxuu gelayay mid kaleeto intaasina wuxuu la qaadanayay bulshada noocyadeeda kala kala gadisan sida culamo udiinka ururka haweenka dhalinyarada ardayda jaamacadaha macalimiinta ama dadka aqoon-yahaniinta ah ee gobolkaani ohio ee ka jira sidoo kaleeta ganacsatada ayuu shiro la qaadanaya dabcan kulligoodna waxay ujeedinayeen talooyinka ay ujeedinayeen waxaa ugu faraha badnaa in dawladdu ay dhinaca ciidanka bal ay fiiriso oo awood ciidan ay dhisato si loo hanto nabadda dalka sidoo kaleto waxaa muhiim ah in la taabto oo qodobadii dadku ay dhalinyaro usoo jeediyeen kamid ahayd oo ay aada iyo aada u dhaliilsanaayeen systemka booliiska oo u shaqeeyo taasi ay ku dhaliileen madaxweynuhu in booliiska ama ciidamadu aysan mashaar helinin islamarkaasina ay ayagu laftigoodu fawdada ay qeyb ka yihiin marka goormaa la filayaa madaxweynuhu inuu gobolka ka ambabaxo
falastiin madaxweynaha wuxa uu joogi doonaa maalin kaleto ayuu sii joogi doonaa wuxuuna la kulmi doonaa madax gobolkaani ka tirsan sida maayarka oo caawaba uu la kulmay birina ay kulmi doonaan sidoo kale wuxuu jaamacadda gobolkaani ohaayo oo ah jaamacadaha ugu waaweyn gobolada waddanka maraykanka uu ka jeedin doonaa khudbad sidoo kaleeta waxa uu la kulmi doonaa oo si kaasa ula kulmi doonaa maantay oo isniin ah ardada jaamacadda oo uu la tashan doono oo uu ka dhegaysan doono bal fikraha ay qabaan
kaasi waxau ahaa wariyaha v o e da ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan oo qodka telefoonka iigu waramayay isagoo ku sugan magaalada colombos